الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku dhex jirnay ama inoo socday fadaaishii amiiru اlmu'miniin cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canh iyadaan dhexe kaga jirnay welina markaa axaadiida fadligiisa ku tacalluqsanayd baa inoo soconaysa kale xadiidan dariiq kooban uu lahaa soo aragnay ayaa dariiqkii ka dheer baa aynu markaa dhexda kaa ku joogsanay baa midkii ka dheer baa imika insha allahu tacaala casharku inoogaba bilaabmaya marka wuxuu yihi imaamkii mslim raximah اllahu taعaalى xadaثna mحamed bnu miskiini اlyamaamiyu qaala xadaثna yaxya bnu xasana qaala xadaثna sulayman wbnu bilaali can shariki bn ibn amirin can saciid bn اlmusayibi akhbaranii abu musa اlأshcariyu anahu tawaضaأa fii beyti bal sanadka kolle waa dad aynu inoo soo horreeyey shariika ibnu cabdillaahi ibnu abi namir abi namirku awowgeena hore ayaynu kitaabuliimaan iyaba ugu soo aragnay xadiidkii israha iyo micraajka bal horta meelahaas marka wuxuu yihi abu saciid ibnu musayib baa yihi abu muusa alashcari baa ii warramay oo wuxuu igu warramay annahu isagu tawada-a inuu weysaystay fii beyti gurigiisa ayuu ku weysaystay uma kharaja uu baxay waa madiina oo kaley dee saxaabiganna waa dadkii iyagu asxaaba safiina ayuu ahaayo sanadii toddobaad madaxeedii baabay madiina soo gaadheen xabasho ayay kaba yimaadeen oo wuxuu la socday jacfar iyo haddaba waa intaa dabadeeduna aqalkiisiibuu ku weyseysto uu baxay faqaala wuxuu yidhi abuu muusa odhanaya laalzamana waan laasimi doonaa rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam waaba dhaaranaya waa maalintaa wixii u goostay inaanu hawl kala yeelan e wallahi baan ku dhaartee waxaan laazimi doonaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walaa kunana waan ahaan doonaa macahu rasuulki ilaahay maciisaan ahaan doonaa yowmi hada macnaa maalintaasba inuu rasuulka ilaahay la joogo laazimo oonu meel kala qaban hawl kalena aanu yeelan buu goostay qaala wuxuu yidhi waa abu muusa dee kolley xadiidka saciid baa inoogaba warinaya fajaءa almasjida waxa uu yimi masjidkii waa dee si ugu warramay isagu saciid baa inoo warinayo oo abu muusa si uu sheegay masjidkii waa masjidkii rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fasa'ala can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam markaa dadkii joogay buu weydiiyey rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaalo waxay idhahdeen kharaja uu baxay rasuulki ilaahay wajaha waxaanu u jihaystay haahunaa halkaas buu maray oo dhinacaasuu u jihaystay bay yidhaaheen wajaha haahunaa kolley bukhaari oo kale waxaa kuba sugnayd laba wowo wawajaha haahuna iyadoo halkan wawajaha haahuna waa lafdiga bukhaari waxaanu halkan sharaxa imaamku inoogu soo naqlinaya riwaayada mashhuurkii waa san inoo taala oo macnaa wowti wowsha wowda in la fadxiyo jiimkana la shado ficil maadi ay tahay barhkoodba waxay ku dabdiyeen iyadoo jiimta la reebo oo la yidhaaho kharaja wajha haahunaa oo haahud darafka ay u daafaysan tahay bal intaas buu barhkood weliba wuxuu qaadiciyaad ka soo naqlinayaa ka hore jumhuurta say ku dabdiyeen haba noqotee laakiin waxaa raajixa ayuu leeyahay khaasatan lafdigan ama ee darfigan yaalle haahunaadan ayaa wuxuu raajax yeelayaaba in ismi ay tahay oo macno uu yahay kharaja waa baxay oo dayne kharaja meeshii joogtay oo uu qastay waja haahunaa waa haadihi ljiha waa jihadan buu uqastay kolley bal waxaan leenahay bukhaari iyo muslimba eesan baa riwaayadan wajaha ayay tahay manaanay fasirin imaka halkan isaga iyo qaadiciyaad haddii bal san laguba daayo macnu wuxuu noqonayo laakiin macnu waxa weeyaanun soo xaafibnu xajarba fatxubaari isagoo aktaru ruwaati lbukhaari san kaba soo naqliya uu yidhaaho kharaja uu baxay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wajaha wawajaha wuxuu u jihaystay weye bimacnaa tawajaha weeye wuxuu u kacay haahuna xaggan buu u kacay oo wajaha bimacnaa aan kaba dhigno bimacnaa tawajaha oo wuxuu u kacay xaggan haddii sideeda laguba daayana wajaha nafsahu haahunaa wey naftiisiibaa wuxuu u jiheeyey oo xagga u deeqastay ee u kacay bay farta ugu fiiqeen oo xaggan buu u kacay adigu wuxuu u ishaaray taas wuxuu iyada wejiga haahunaa kaba soo naqliya un kushmihani nin la yidhaho ruwaadii bukhaari kaba dambeysay ee kitaabka soo warisay ah bal dee waa isaga in ciddii isaga la kulantay ka naqlisay oo ciddii kaba sii naqlisay oo dee kushmihani ayuu bal maalan ayaa lafdiga ismiga ahaanta leh riwaayadiisi qaala wuxuu yidhi abu muusa fakharajtu waan baxay calaa isri waa jihadii rasuulka ilaahay loo tilmaamay in u kacay xaqiibuu dee isagoo rasuulka ilaahay raadinaya ayuu xaggiiba u kaco halkii raadkiisii iyo halkii uu baxay asalu xaal aan weydiinaya canhu dadka ula kulmuu u weydiinayo laba rasuulka ilaahay ma aragteen iyo xagguu maro waa loo tilmaamayay rasuulka ilaahay wuu socday xataa dakhala bi'ra arisin ilaa uu bustaankii bi'ru aris ama dee aris la odhanayay uu galay kolley arisna bustaan madiine ku yaaluu ahaayo agtooda macruuf ku ahaa in la sarfiyo oo la tanweyniyo bi'ra arisin la yidhaaha iyo iyadoo buqcada loo jeedo bira ariisa in la yidhaaho labadabana way soo naqliyeen qubana waa ku dhowaayo waa jihadii qubo usoo baxay waa huwa bilqurbi min quba waana ceelkii uu dee khaatamkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu fartiisa kagaba dhacay waa ceelkii uu kuba dhacay khaatamku ay markii dambena waayeen khilaafadii cuhmaan kaasba weeye macnaha kaa xaggiisa ayuu baxay oo ujeeddadu arisna waa bustaankii dee ceella way lahaydba ku dhex yaalle halkaasuu galay qaala wuxuu ihi fajalastu waan fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisii ayaan fadhiistay wa baabuhaa baabkeeduna min jariidin kolley riwaayaadka qaarkood siday nooguba yimi xadiidkan duruqdiisa weliba inoo sugan ah markaa uu yimi rasuulka ilaahi uu salaamay baa rasuulka ilahi ku yihi albaabka joogso si aana cid iigu soo gelin kolley xaajadiisuu gudanaya xatىa qaضىa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم xaajatahu ilaa rasuulka ilaahay xaajadiisii gutay watawada u weysaystay macnaa rasuulka ilaahay xaajadiisiibuu gutay waana weysaystay faqumtu ilayhi rasuulka ilaahay baa dee aan u kacay xaggiisiio waan u imi faidaa waaba huwa rasuulka ilahi wuxun baaba igu soo keliyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh qad jalasa inuu fadhiistay calىa bi'ri ariisin ceelkii bi'ru ariis korkiisa watawasada uu dhexdhexaystay qufahaa waa halkii afkeedii weeyo qofku ama xaafadii iyo qarkii ceelka oo de malaa waa yar dhisnaa yar taagnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu macaweysadiisii soo dhammaystay ayuu halkii afkiisa un daraftiisii ahayd buu ku fadhiistay halkii weliba isagoo dhexdhexaysanaya wakashafa waanu fayday oo maradii can saaqayh labadiisii kub wadallaahuma uu dhaadhiciyey oo wuxuu ku sii daayuu ku dhaadhiciyey fi lberi ceelkii macnaa rasuulka ilaahay waa iska nasanayey markii uu suwaysadiisii soo dhammaystay ayuu ceelkii afkiisii qufkuna waa xaafatu lberi asalka horena waxay leeyihiin alquf waa alghaliid lmurtafiicu min alardi sida shaarixu yihi waa meesha adag ee sarraysa dhulka kaba midaaba qof lagu magacaaba laakiin bal ceelkii intuu korkiisii yimi buu ceelka korkiisii iyo dushiisii halkii xaafadiisiiyo qarqarkiisu ahaa buu ku fadhiistay ahla arkaana inuu yar dhisnaayu yar sarreeyey markaasuu lugihiina uu sii daayey oo uu sii daystayoo dee haddii uu bal meeshuu intay sarrayso dhinacii uu hakale ee dhulka ujoog u jeesto lugihiisu dhulkaabay gaadh lahaayeenna laakiin waa ceelkiibuu ku dhaadhiciyey oo dee markaa lugihiisii way laalaadaan oo uu sii daayo ceelkiibuu kusii daayay isagoo maradiina ama intaa kubka kaba fayday waa rasuulka ilahi baa saa u fadhiistay qaala bal markaa wadallaahuma naa-in kolley waa luqadee luqaadka carbeed ee halkan kuba yimi kaba mid ah oo waxa ay malaa barhkood baa yidhaa waxaa dee ama luqadan aan sugine ficilka sii dayntaaya ee irsaalkaas oo kale dee dalwiga iyo waxyaalaha caynkaasa looba isticmaala waana tii aynu kolley cumar manaaqibtiisiiba kuba soo marno waxay leeyihiin ficilku isagoo rubaaciya oo hamze unku rubaaci ku ah adlaa yudli idlaan oo macnaa siidayn iyo arsalahum haddii la yidhaha adla dalwa fi markaa dee fi lbi'riya ama adla shay oo kale iyo shay wixii la laalaadinaya waata loo isticmaalo laakiin tanna dee waa luga jirto oo dalla yudalli qur'aanka faadla dalwa ha kuba timaado oo qur'aanka luqada kale ha ku timaadee tanna waa luga saxiixa waa kan xadiidka inooguba yimi qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abu muusa fasallamtu caleyhi rasuulka ilaahay baan salaamay uma saraftu waan gadoomay oo waan noqday oo fajalasta cinda albaabi albaabka agtiisii baan fadhiistay albaabka agtiisii ayaan fadhiisto waa ujeeddadu waa rasuulka ilaahay maalinta wakaalkaa fadhiya iska nasanaya bal dee si aan had iyo goor ruux kastaaba idan la-aan ugu soo gelina dee albaabna meeshu way leedahay albaab ka samaysaa sida xadiidka duruqdiisa inooguba yimi jariid ama laamaha nakiish ayaa albaab u ahaa waa halkii laga soo gelayay bustaankan halkii buu joogsaday si dee bal rasuulka ilaahay cidda u imanaysaa idan ay ugu soo gasho halkii baan fadhiisto ihi faqultu waxaan idhi la akunanna waxaan ah noqon doonaa bawaab bawaaba rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam alyowma rasuulka ilaahay ninka kadinkiisa jooga ama gaardiyaankiisa ayaan ahaan doonaa maanta macnaha isagaa goostay tan inuu rasuulka ilaahay maalintaa bawaab uba noqdo xadiidkii aynu hore usoo marnay ee baljanaa-is oo kale haweenaydii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyadoo dee qabri ka dul ooyeysa uu yimi ee uu ku yidhi ilaahay kaba cabsao may garanayaan tidhi iga tag markii dambe loo sheegayna gurigii rasuulka ilaahay tagtee wax bawaaba aan helin wax bawaaba oo rasuulka ilaahay bawaab ma ah lahayn taasi waa xaaladiisii badnayd tani waa xaalo khaasa waana arrin uu isagu goostay markaa khaasatan istibraarka abu muuse laba yimi waayo sidan markaa hore sheegay xadiidka duruqdiisa oo weliba sugan ayaa waxaa kuba yimi kadinka joogso oo yaan ruuxna iisoo gelin waa intii uu rasuulka ilaahay xaajadiisa gudanayay laakiin istimraar iyo inuu sii fadhiyo waa tan xaggiisa waayo riwaaya timi walam ya'murnii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam alfaadaha kalena way jiraan waa istibraarka iyo inuu halkaas sii fadhiyo uun rasuulka ilaahay intaa hore mooyaane intan muu amrinoo isagay xaggiisa arrinkani kaba timi waa kan yihi laakunana bawaaba rasuuli llaahi salى اllahu عalيه waslm alyowma fajaءa abu bakrin baa yimi fadafaca wuxuu soo riixay albaab dee isaguna saasuu daba socday rasuulka ilaahay buu daydaeyey markii dee dhulkii uu maray loo soo tilmaamay buu halkan yimi markaasuu albaabkii soo riixay faqultu waxaa ihi man haada waa kuma ruuxan dee albaabka soo riixaya faqaala abu bakrin wey faqultu waxaan idhi calىa risrika bal ukaadiyo hadegdegin xasiloonidaada iskagaba sugno waa dee siaan rasuulka ilaahay idanku ugu soo weydiiyo qaala uma dahabtu waan tegay oo faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi haadaa kani abubakrin weeye yasta'dinu xaaluu idan dalbayo abubakr baa kadinka joogo doonaya inuu soo galo faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh idan lahu ufasax u idan wabashiru biljannati janno ugu bishaaree kale intaa casharkii horena waa ti ay nooguba sugnayd ama xadiidka waa xadiidkii hore un dariiqii ugu dheeraa xadiidkaa duruqdiisa aynu qeyb soo aragnay janno ugu bishaare qaala wuxuu uhi faaqbaltu faqultu markaa xataa qultu liabi bakrin udkul warasuulu llahi sala اllahu calayh wasalama yubashiruka biاljanna rasuulka ilaahayna wuxuu kugu bishaareynayaa janno waa soo galay weliba isagoo ilaahay ku xamdiyay isaga iyo cumar iyo dhammaan way kuba xamdiyeen xadiidkana duruqdiisa kale taasi nooguba timi nicmadan weyde qaala fadakala abu bakrin fajalasa can yamiini rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalama macahu fi lqufi fajalasa wuxuu fadhiistay abu bakr can yamiini rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay midigtiisii macahu waa rasuulka ilaahay maciisa fi lqufi wa macahu fi lqufi oo meel gaara muu fadhiisan ee rasuulka ilaahay si uu dee xaaladaa uu doortay inuu maanta u fadhiyo ama waqtigaa u fadhiyo aanu isaga bedelino isagoo iyaga eegaya ama dhowraya ayuu rasuulka ilaahay dhinaca midig intuu godkii uun ama halkii ceelka korkiisii uguba yimi ayuu ku fadhiisto si uu rasuulka ilaahay yeelay ayuu u fadhiistay lugihiisii waa sii daayey xagga midig baanu kagaba fadhiyey waana xaafadii iyo daraftii dee ceelka ayuu isaguna kuba fadhiisto wadalla rijlayhi fi lbi'r kama sunaca الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam wakashafa can saaqayhi waa si rasuulka ilaahay yeelay salawaat ullahi wasalaamu calayh uma rajaca uu laabmay waxa laabmay rajactu maan ujeedaa fajalastu abu muusa leh waan noqday oo waan fadhiistay waqad taragtu waanan ka tegey buu yihi bacna waan ka imi akhi walaalkay yatawada'u xaal u weysaysanayo wayalxaqunii uu aniga iga daba imanayo isoo haleelayo macnaa waxa weeye markaa uu guriga ka yimuu rasuulka ilaahay xaggiisa usoo qastay dee maalintaasna uu goostay inuu rasuulka ilaahay uu laasimo waxaa gurigeenna dee ay wada deganaayeen oo joogeen ay walaalo ahaayeen oo markaa weysaysanayey waxaana isku ogaayeen inuu ka daba yimaado oy dee wada fadh rasuulka ilaahay maalintaa la wada mujaalasoodaan ama ay laba wada fadhiyaan kale walaalihiina siduu xaafid ibnu xajar yidhaaho labuu lahaa in aburuhmin la odhanayay iyo nin kale oo abuburdo inankiisan taabicigaa isku kunyo ahaayeen aburuhmin iyo abuburda labadaas buu lahaa waxaa kalooy barhkood soo naqliyaan nin saddexaad inuu jiro moxamed la yidhaaha walaalo ahaayeen bal laakiin haddaba saddexdooda haddii bal ama laba laga dhigay ninka ugu mashhuursan walaalaha abu muusa waa abu burdata wey oo magaciisuna caamir ahaa kollay kutubta lixda ah wax riwaayo ku leeyahay ma jirto ee siduu xaafid ibnu xajar faa'iideeyo inoo faa'iideynayo musnadka imaam axmed buu xadiid ku leeyahay abu burda oon ahayn hadda ninkan kitaabkeenna ku badanee ina abu muuse alashcariya kaasi waa taabiciye waa nin u adeero wuu aabbihii walaalayiin oo isna magaciisa caamir la yidhaaho walow xataa abuburdahana abu muuse barhkood ay yidhaaheen caamir baa la yidhaha bal caamir la yidhaah weeye oo xadiid musnadka imaam axmed kuba sugan leh ninkaasaa ugu mashhuursan nimankan ay walaalahayn markaa dee adigu waa mid ahaanuun imanka ku ahaa magaciisii ma hayneen waqad taragtu akhi yatawada'u yalxaquni faqultu waxaan idhi in yuriid illaahu ilaahay hadduu la doono bifulaanin yuriidu akhaa walaalkii buu ujeedaa khayran ilaahay hadduu khayr la doonayo maanta hebel yaati bihi uu la iman dee waa kan rasuulka ilahay dadkii janno ugu bishaareynaya hadduu yimaadona wuxuu islaya oba intaasoo rasuulka ilahay isagana janno ugu bishaareeyo marka haddii ilaahay khayr la doonayo maanta uu keeni isaguu keeni oo halkan uu noogu iman faida markuu saa uu laabmayo ka ninkii tegay faida waaba insaanu wuxun baaba ilaadana waa tii fujaa'iyad ahaydun wuxun baaba dee waa si dhaksale ama kadaba waaba insaan yuxariku lbaaba albaabka lululayo dhaqdhaqaajinaya dee waanu ogyahay oo rasuulka ilaahay baa loogu sheegay inuu halkan joogo faqultu waxaan ihi man hada faqaala cumaru bnu lkhadaabi faqultu waxaan idhi calaa rislika isagiina sii buu ku yidhi waa idan si ugu soo dalbo uma jiئtu ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam macnaa waxa weeye un calaa rislika tamahal wata'ana weeye ha degdegin iyarsub oo bal intan rasuulka ilaahay u sheegayo inuu timi rasuulka ilaahay baan u imi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh fasalamtu عaleyh waan salaamay waqultu waxaa idhi hada cumaru biاljana haadaa cumarukani waa cumar oo yasta'dinu xaal uu idan dalbaya cumar baa halkan taagan kadinka oo isna idan dalbaya faqaala idan lahu wabashiruu biاljana fajiئtu cumara faqultu adina ay adina laka rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam bidukuuli rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayhna soo gasho waa kuu idmay wayubashiruka waxaanu kugu bishaaraynayaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam biاljannati isaguna alxamdu lilah buu yidhi o waa soo galay qaala fadakala fajalasa uu fadhiistay maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalama fi lquffi can yasaarih rasuulka ilahay buu la fadhiistay isaguna qofkii macnaa fi lqufi nuundo cala lqufi un oo de waxa weeyaan waa qofka korkiisa dee dhexdiisa maaha fil macna calaa weeye qofka korkiisa waa daraftii iyo xaafadii ceelka ayuu isaguna ku fadhiistay isagoo rasuulka ilaahay maciisa halkii fadhiye un dhinacii uu fadhiye fadhiisanaya can yasaarihi xaggiisii bidix wadalla rijlayhi fi lbi'r labadiisii lugoodna waa sii daayo ceelkiibuu sidaa ugu dhaadhiciyey markaasuu dee sii rasuulka ilaahay yeelay unbuu yeelay kolley arrinkan labadan dee ashaykhaan ay yeeleen radia allahu tacaala canhuma wasaaxiba rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalamna waa bal rasuulka ilaahay dee hadday gaar u fadhiistaan oo ay waaba intaasoo iyagii dee isagoo dhowrayuu isbedeli lahay oo halkan uu habiyo halkan uu fadhiistay dee waaba iskaba bedeli lahaa markaasi uu rasuulka ilaahay saa uu doortay inuu ufadhiisto dee ugu baaqi noqdo ilaa inta uu isagu ikhtiyaarkiisa iyo bal maalan uga tegayo ayay si uu yeelay unbay yeeleen oo dhinacyaday ka fadhiisteen laakiin waayahay uma rajactu fajalastu faqultu waxaan idhi haddana in yurid illahu bifulanin khayra yacni akhaahu yaأti bihi fajaءa insaanu insaan baa yimi isagoo islaha noqda walaalkaade oo faxaraka albaaba albaabkii baa dhaqdhaqaajiyey faqultu man hada faqaala cثmaan bnu cafaana faqultu calىa rislika qaala wajiئtu الnabiya salى اllahu عalayh wasalama faأkhbartuhu waan u waramay faqaala idan lahu wabashirhu biاljannati maca balwaa balaayo iyo imtixaan maci dee jannadaa uu gelaya oo taas tusiibu isaga asiibi doonta ama asiibaysa waana ti aynu iftax wabashiru biاljannati calىa balwa takunu baynu casharkii kan ka horeeyey ugu dambaytay ama halkii ugu dambeysay kuba soo maray waa dariiqii hore xadiidka kolley calaadaasna bimaa macno un baan kuba soo fasirnay oo u bishaareeyo dee waxaad ugu bishaaraysaa dee janno iyadoo ay la jirto arrinkaas iyo bishaarada aad janno ugu bishaaraynaysae farxadda leh balaayo iyo dhib iyo imtixaan asiibi doona kolley imtixaankuna dee waa wixii keenay markii dambe in la dilo shahaadadii uu shahaado buto taasba weeye dilkiisii markaa keenay taas bay tahay balaayadu taas xana xadiid kolley sanadkiisna waa dee xoog leeyahayba kuba yimi in rasul ibnu cumar xadiidkii ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo maalin ayuu fidnuu sheegay fidno dhici doonto iman doonta markaasaa dee nin baa soo maray kolley cuhmaan buu ahaana ninku markaasuu soo maro deetuu yihi yuqtalu hada yowmaidin dulma maalintaa fidnadaasi dhici doonto ninka dulmi ahaan baa loo dilaya oo iyadoo dee uu madluum yahay dee waana sii dhacdo waana aclaamtii nubuwadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo mucjizaadkiisii waa qeybka uu kaba waramay qaala wuxuu uhi fajiئtu faqultu udkl wayubashiruka rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam biاljannati maca balwa tusiibuka waa ti aynu soo maray inuu yidhi allahuma sabra ama allahu lmustacaanu oo ilaahay buu weydiistay inuu sabir ku arsaaqo markay dee imtixaankaas iyo balaayadaas waqtigeedu gaadho ama de waxa iyo dhibtaas buu ilaahay weydiistay inuu dee ugu kaalmeeyo taa korkeed allahu lmustacaanu buu yihi ama allahuma sabra marka wuxuu yihi waxaa odhanaya abu muusa alashcari qaala fadakala wuu soo galay isagiina wuxuu yimi halkii ceelkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh labadiisii saaxiib buu soo gaadhay fawajada wuxuu helay alqufa qofkii waa dhinacii maalan waa xaafadii iyo daraftii ceelkii oo qad muli a la buuxiyey oo macnaha waa jihadii ay fadhiyeen de waa kan rasuulka ilaahay baa fadhiya bartanka abubakar midigtii cumarna bidix meel ruux kala qaaday ajaanibkaa kamay banaanayn isagiina gaar umuu fadhiisan markaas iyo meel kale ma tegin baan leeyahay fajalasa si buu yeelay oo laakiin halkii kasoo horjeeday ee dhinacii kale une muqaabilkooda ahayd ee afkan ama xaafadan ceelkii iyo daraftiisii unbuu fadhiiso fajalasa wujaahahum iyo wijaahahum macnaa waa muqaabilahum weeye in kolkol wowdaasi ta'na waa loo bedelaa tujaahahum waa ta timaada haddaba in kasre iyo me damo labadana waabay ku banaan tahay min الshiq اlaakhari waa dhinacii kale qofka ayuu fadhiistayba qaala shariiku shariik baa u yihi waa shariik ibn cabdالlahi bn abi namir faqaala saciid bn الmusayibi baa wuxuu yihi faawaltuha waa hay-ada ay u fadhiyeen ayaa waxaan ku xambaaray ku fasiray ku awilay qubuurahum xabaalahoodii ayaan kuba fasiray taawiilkan imanka taawiilkii ru'yada maaha iyo tacbiirkiisii maaha waa arrin soo jeedaba weeye ee markii hore isaga loo sheegay arrintan loogaba xadiidkan uu maqlay iyo si ay u fadhiisteen walow markaa midna aanu noolayn oo dee cusmaanna waktigaas ma noolaynba ayaa dee waa baab firaasa ahaan ayaa waxaa qalbigiisii kuba soo dhacday ama dee ay tahay habkan ay u fadhiisteen inay dee misaal ay u ahayd sida qubuurtooda ay noqonayso rasuulka ilaah iyo labadiisa saaxiib meel bay ku wadaasan yihin walow dee saas oo kale suuradu ay tahay oo midig iyo bidix inig aanay ahayn ay isdaba yaalaanba cusmaanse baqiic baa lagu aasay oo meel lagulama aasina waa kaa meel ka gooniya laguma aasay bal markaa tii baa waxaan ku fasiray buu leeyahay arrinkan misan ay maalintaa u fadhiiseen inay dee misaalba u ahayd xabaalahoodu say noqdeen oo waana dee saas oo saddexna isku meel weeye cusmaanna gaar buu u yahay oo baqiic baa lagu aasay faawaltuha qubuurahum أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد وعثمان في مكان بعيد عنهما حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن برار قال حدثني الشريك بن عبد الله بن أبي نمير marka hore شhريك بن أبي نمير buu أبو نمير kuwa awowgiya عبد الله weeye magace aabihii qaala samictu سacيid بn الmuصayib yquul xadaثanii abu muسى الأشcariyu haahuna abu muسى الأشcari baa halkan iigu waramay waa halkan macnaa markaa sharik uu saciid uga waramayey waxa uu fadhiyey un saciid halkii uu abu muسى الأشcari uu markii u waramayey ay joogeen waa masjidkii rasuulkii ilaahay dhexdiisii meel kaba mida ayay ahaydoo wuxuu markaa yidhi xadaثanii waa ii waramay abu muسى الأشcariyu baa ii waramay haahunaa halkan waashaara uu ishaaray lii aniga sulaymaanu sulaymaan ilىa majlisi saciidin saciid majliskiisii naaxiyaة اlmaqsuurati maqsuurada jihadeeda oo bal iyada waa shariig baa markii hore uu isaga xadiidka saciid kaba maqlo shariig buu ku yidhi halkan buu iigu waramay haddaba halkay ahayd sulaymaan ibnu bilaal waxaa kasii wariyeyna saciid ibnu kahiir ibnu cufayr ayaa markii uu saciid kaba maqlayay sulaymaan ayuu sulaymaan nin waa nin reer madiine ah isaguba ayaa wuxuu u tilmaamay meeshay ahaydoo waa halkii uu markaa saciidna malaa majliskiisa markaa uu cilmiga nashrinayo uu fadhiisan jiray maqsuuraduna de waa maqsin iyo kolley masjidka dhexdiisa una ma meel dhinaciisiyaha kolley safka hore nin kaba mida kaba dhisnayd oo berihii dambe adigu kolley la bilaabay malaa waqtigii dee amiir almu'miniin caliy bnu abi aalib iyo ninkii khaarijiga ahaa dilay isagoo salaad subax buu kuba dilay markii dee camr bn اlcaas iyo mucaawiyat bn abi sufyaan habeenkaa naftiisun waa saddex ninoo dee arrinkan kusii ballamay ay tegeen oo dee mucaawiya maalintaa muu soo bixin isagu oo waxa wey m waxa wey camr bn caas soomuu bixin isagu oo malaayo nin kaleo saxaabi ahaa khaarija ayaa dadkii tukinayo waa la dilay isaguna ki maalinta nafteedii mucaawiyana dee adigu waanu u dhiman una nabar waa gaadhay oo kale ayay bilaabeen dee wa meel maqsin gaaroo dee aan cid kale ugu soo gelin oo safkii un kaba midaho ama ay kuba tukan jireen dadkaa dee ama madaxdaba ahaa taas bay maqsuuradahayd haddaba waa majliskiisa mala ku dhowaa naaxiyadii maqsuurada haddaba sulaymaan baa uu ishaaro yidhi halkaasoo kale halkaasay ahayd meeshan uu dee markan dambe uu ama saciid lahaa halkanuu abu muusa iguba waramay qaala abu muusa kharajtu waan baxay uriidu xal aan doonaya rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam fawajadtu waan helay qad salaka isagoo maray fi اlamwaali amwaashu imanka halkan waa basaatiinta iyo beerihii buu dhex maray fatabictu waan raacay fawajadtu waan helay qad dakala maalan dena kulu ma yutamawal imaar bay leedao maydhay leedao de waxaani waa wada maal maalku maaha un dee xoolihii noolaa un maaha ama naqdigu un maaha waxaan oo dhami waa xoolo bal dee aada u qiimo badnaa bay ahayd fajalasa fi lqufi wuxuu fadhiistay qofkii ayuu fadhiistay waana biru aris meeshu maalkan uu galay waa bustaankii biru aris wakashafa can saaqayhi labadiisii saaq buu maradii kaba qaaday oo wadallaahumaa fi lbiri ceelkiibuu ku dhaadhiciyey wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey bimacnaa xadiidi yaxya bni xasaan xadiidkii dheeraa imakaynu kaba soo baxnay yaxya bnu xasaan uu sulaymaan kaba wariyey ayaa saciid ibnu cufeyrna mid macnihiisale ayuu isaguna kaba wariyey sulaymaan ibnu bilaalo kii oo kale ayuu kaxeeyey laakiin walam yadkur muu sheegin qowla saciid inta kale wuu sheegaye faawaltuhaa qubuuram hadalkaa saciidee u dambeeyey xadiidkii markuu dhammaaday uu qabuurahoodii iyo waxaan ku fasirayba ama ku awilayba inay ama sidan ay u fadhiyeen xabaalahooda tay intaa muu sheegin xadaثna xasan ibn caliyin alxulwaniyi وabubakr ibn isxaaqa qaala xadaثna saciid ibn abi maryama qaala xadaثna moxamed ibn jacfar ibn abi kahiiri qaala akhbaranii shariik bn cabdillaahi bn abi namirin can saciid bn اlmusayibi can abi musa alashcariyi qaala خرج أنه قال خرج رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوما إلى xاaئط بالمdينة لحاaجته xاaجadiisi u tegay فkخرجت في إثrhi waa raadkiisii aarhi hadii la idhahna labaduba waa banaan tahay rasuulka ilahi baan ka daba tego de waa halkii u maray baan ana maray واqتص الحadيiث بمعنىa xadيiث سليمان بن بلال maanta شharيك بن cabdاللahi بن أbي نميr sulaymaan ibnu bilaalo labadii dariiqo hore inooguma sugnaa kama warinaya kama warinayo xadiidkii ee waxaa warinaya oo ka warinaya moxamed ibnu jacfar ibnu abi kahiir haddaba isaguu sheegayaayo wاktasa moxamed ibnu jacfar alxadiida xadiidkiibuu dee dabagalay oo uu sheegay oo uu sardiyey waa kaxeeyey bimacnaa xadiidi sulaymaan ibnu bilaal xadiidkii sulaymaan ibnu bilaal oo kale ama wadakara waxaanu ku sheegay fi lxadiidi isagu qaala bnu lmusayibi fata'awaltu dalika waa juluuskoodaas baa waxaan ku fasirayba ama aan ku awilay qubuurahum xabaalahoodiio ijtamacataahuna waa saddex rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh labada saaxib dee halkanay ku kulmeen oo meel bay isku urursan yihiin wanfarada cuhmaanu cuhmaanna waa gooni noqdo dee meel baqiic ka mida ayaa laguba aasay bal kolley fadaaishii baa inoo socota in saddexdii khaliifo tartiibtiina waa wadaa sheekhu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baynu halkaa kaga baxnay imakana waa khaliifadii afraad amiiru muminiin caliy bnu abi aalib iyo fadaaishiisii oo wuxuu yihi baabun min fadaa'ili caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu waa cali bn abi aalib fadaaishiisii wax kamida kolley tarjamada dee muslim saasuu kitaabka u tartiibiya oo kitaabkaa tartiibta aada u daqiiqa leh laakiin san hore usoo sheegnay taraajiimta isagu muu dhigan se waa kitaabkaase dee waa aimadiisa nawowiyo kale iyobaa ee shuraaxda ahaabaa taraajimtan leh mintana kale waxa faa'iideynaysaa fadaa'ishii ay lahaayeen intan kuma dhamma waa intii kitaabkeenan kuba sheegnayd intan bal xataa waxyaalo kitaabka kuba xusan oo meel kale kuba sugnaa baa jiray oo halkan aanu kuba soo aroorinay iimaan iyo aynu kuba soo maray saacali oo kale xadiidkii ahaa dee adiga kuma jeclaanayo ilaa mu'minun walaa yubqiduka ilaa munaafiqun oo kaleo inoo horeeya iyo bal markaa in waa fadaaishiisi wax kaba mida bal kolley waa dheeraan doonaa mana dhamayn doono casharka caawa fadaaisha cali ma dheeraan doono ma ma dhamayn doonaan leenahay ee intii aan ka gaari karo ayaa dee casharada waa casharada inoo socdeen laakiin masalaan dee habeenkan dhawayd lahaa dib baan u yar sheegi doonaa waa masaladii xagga tafdiilka oo kale oo dee horta say jamaahiiro ahlusunna ay qabaan iyada hadal kama taagno dee asxaabtii rasuulka ilaahi waxaa ugu fadli badan afartoodan dee alkhulafaa urashiduun waa mid waxaanay jamaahiirtu qabaan fadaaishoodu inay tartiibtada iyo siday u kala fadli badan yihin saa khilaafadoodii ay ahayd abubakar baa ugu fadli badan cumar baa ku xiga cuhmaan baa ku xiga cali baa ku xiga saas inay xagga fadligana tartiibtoodan khilaafada ayay tartiibtooda fadliguna ay tahay bal markaa markay abubakar iyo cumar noqoto dee ahlu sunna qaadibatan qowlkoodii weeye iyada taas weeye cusmaan iyo cali ayaa yimi jamaahiiru ahli sunna iyaguna intooda jamaahiirtoodu waa saa aan sheegnay oo ah saa ay imaka khilaafada u kala ka horeeyeen bay u kala fadli badan yihiin laakiin waxaa jirta dawaa'if ahlu sunna kaba mida dahabi siduu yidhahaano saxaabiya taabiciinna waaba kaba mid dee salafkii kuwa kaba mida culimadii reer kuufa intood in badan oo kaba mid ahayd ayaa waxaa qowlkoodu yahay cali inuu ka fadli badan yahay cuhmaan markaa marka ay noqoto iyada labadooda tafdiilkeeda dee aadna isuguba dhowdhow yihiin haddii bal matalan la yidhaaho cali baa fadli badan oo cali la horreysiiyo oo kale dad ama saxaaba ama taabiciinoo taa ku qowlay way jireen culimadii reer kuufa ee ahlu sunna ahaydna qowlkoodii baaba qaybo badan oo qaybo kaba mida ama intooda badani ay ahaydba oo kale oo dee aad bay ugu yarayd naadir bay ahayd reer kuufa axad cuhmaan horreysiyo bal hadduu nin saasi kuma jiray tarjamadiisa way xusaan oo dee baraarujin buu u yahay oo waabasta dee cuhmaan ibnu dal markaa dalxat ibnu musarif oo kale iyo reer kuufu ahaayo qowlkan kaleba qabay tarjamadiisay kuba sheegaan oo ujeeddadu aad bay ugu yarayd reer kuufa inay dee qowlkaa kale kuba tagaan bal markaa waxa weeyaan kala horreysiinta iyaga la kala horreysiiyo iyada labadaa hore hadal kama taagno dee cid kale in lagaba horreysiiya iyada bidcay noqonaysaa waana qowlkaa dee ama dadka ahlulbidca qowlkood bay noqon markay laakiin labadooda noqoto kolley maaha wax dee lagu tirinayo bidco sababta waxa weeye dee dawaa'if ahlu sunni kamida qowlkan iyaguba qaba suyuudi alfiyadiisan musalaxa markuu dee abubakar iyo cumar iyo sheegay cuhmaanna sheegay ayaa muxuu idhaha bacdahu aw qablu qowlaani cali markaa cuhmaan dabadii waxaa amase kaba horeeya laba qowl weeyaane oo dee m cali weeye wuxuu soo naqliyaa khadaabi baa soo nq dadka la yidhaha way u iishaan taas khadaabi oo kaliya waa kaba mida ibnu khusayme iyaba raggaa dambena ama raggaa hore muxadisiinta iyo aimadaasna kaba mida taa ay u iishaan sufyaan thawri ayaaba dee kaba mid ah raggii qowlkan iyadoo laakiin walow la yidhaha sufyaan thawri waxa weeyaan markii dambe dee qowlkan kaleu kuba tegey oo ah inuu ka laabmay oo uu dee markaa cuhmaan horreysiiye bal markaa waa khadaabi baa wuxuu soo naqliyaa radia allahu tacaala canhu waraximah llah ayaa sanadkiisana uu kuba soo naqliyaa iyadoo sufyaan thawri la weydiiyey oo lagu yihi bal tafdiilkaa la weydiiyey eetuu yihi ahlu sunna min ahli lbasra me min ahli lkufa waxay yidhaahaan abubakr wacumar wacaliyin wacuhmaan saasay yidhaahaan lakiin ahlubasra ahlu sunna min ahli lbasra waxay yidhahaan abubakr wacumar wacuhmaan wacali adigaa la weli kama warano wuxuu dee ana rajulu kufiyun tolkay baan raacaya hadduu di reer kuufaan ahay way taasoo wuxuu leeyay de waa qowlka iyagii baa ka hadduu reer kuufa ayaan walow markii dambe la yidhaho kama baydhe bal waxaan leeyahay marka masaladaasi jaanibkaasi maaha wax dee in jumhuur ahli sunna taba haba ahaado in bal bukhaari baa waxay nooguba sugan iyadoo moxamed ibnu cali ibn xanafiya uu weydiiyey dad yaa ugu fadli badan markaas asxaabtii rasuulka ilaahi buu weydiinaya abihi cali bn abi aalib oo uu yihi abubakr haddan iyaa ku xiga cumar markaasuu ka baqday inuu ruux kala yidhaha deetu yihi adigaa markaa ku xigo meedana deetu yihi me ma ana ilaa rajulu min almuslimiin oo ruux kalena waa magacaababo dee waaba kaa isaga naftiisu ayaaba taa lahaaye laakiin bal waxaan leenahay arrinku taas weeye waxaana iska jirta kutubtana ama kutubu sunna oo kale ama kolkol kutubtii caqaaidu masaladii bal warow de waa masale caqadi kol hadii ay tahay tafdiil iyo fadli badan iyo maaha masale camali waa masale caqiida oo kale kuwa hore ha noqotee inay halkan kolkol caqiidada geliyaan oo ay kaba dhigaan ruuxa dee cali horeysiye cuhmaan kaba horeysiya inuu raafido kaba mid yahay kolley arrinkuna kaas ma aha kaa mid maaha waxaana jirta imaamka weyna daraquni oo kale oo isaga tarjamadiisa uu ku leeyay siyar aclam min ala oo mujaradka lixyo tobnaad a in hadalka kuba sugan yahay ayaa wuxuu dhahaa cuqdo ama gunta ugu horeysae ruuxa raafidnimo ama rafdiga ka furfurmaysa oo ujeedadu markaa inaanu raafido ahayn markaa tilmaamayso guntinta ugu horeysa furmaysa waxay noqonaysaaba e waa taqdiimu cuhmaan marka hadal buu leeyahay dahabi tacliiquu leeyahay arinku taqdiimka cali in maaha in arinku rafdina maaha bidcana maaha oo khalqi صaxaabe iyo taabiciina kaba ayaa iyagu kubama tegey fadaaishoodna wuxuu leeyahy way isku dhowdahay oo waxaana dee laga yaabaaba ama dee suurtagalaba aakhirana inay iskuba derajo noqdaan in fadaaishooduna waa taasoo aad bay iskuba dhowdahay waana min saadati shuhadaa labadooduba dee labadoodaba dulmi iyo xaqdaraa lagu dilo min saadati shuhadaa taas ba olow markaa wuxuu leeyay saa jumhuur aan qabno inuu dee uu cuhmaan fadli badan yahay laakiin arrinku maha taasoo waxa la yidhaaho waa bidco iyo waa rafdi hadal dee had iyo goor waa imaam aada u muctadilo insaaf badan markaasaa wuxuu yidhaha laakiin buu yidhaha arrintu ninka dee isagu arrintu ay tahay inuu yidhaaho fadli ictiqaadiya sida cali oo kale inuu abubakr iyo cumar kaba fadli badan yahay hadda isagoo iyagii fadli u sugaya fa huwa shiiciyun jald kaasi waa nin shiici oo shiicinimadiisu ay adag tahay haddii laakiin labada sheekh waa abubakr iyo cumar buu jeeda uu naco waa u cadhooda siday barhkood odhan jireen rasuulka ilah waan ziyaaro lahaa haddaan labadaasi ag jiifinba oo kale iyo adigu ninkaa dee labadooda nacayo oo kale iyo taasna isagoo ictiqaadsan waa cibaarada kolley nuskadan anugu haysta siyar aclaamna waala ku sugan maca ictiqaadi ama dee sixati imaamatima inay imaamyadoodu ay saxiix tahay walow nina wax ka soo naqlinay arke oo meeshaa kaba soo naqlinayo meesha cadam kuba kordhiyey iyadoo sixad adigu imaamnimadoodii ictiqaadsan yahay lakiin dhaho dee nacayo iyagii isagoo le haddana khilaafadoodu way hagaansantay fahuwa raafidiyun maqiti buu leeyahy waa raafi mamquuta laakiin hadduu ictiqaadiyo inaanay laysa imaamey huda aanay ahaynba kaasi fahuwa de min gulaati raafida waa raafidada kuwooda iyaguna rafdiga kuba sii talax tege bal waxaan leeyahay adigu arrinku waxa weeyaan un masalo khilaaf bayna ahli sunna un bay noqonaysaa waxa haddii la yidhaaho cali baa horeeya iyada taasna dee waa lagu yidhibo saxaaba iyo taabiciinba way yidhaaheen aimadii waaweyneydna barhkood baa kuba tegey ee laftigaasi wax la yidhaho waa bidco ama taasi walow kutubta qaarkood uu dhacday ama wax rafdi la yidhaaho saa dee masalan barbahaari iyo qolooyinkaba dee dhacday arrinku maaha ama saa daaraquni iyo imaamka imakaan kaba soo naqlinay taasi iyada waxa weeyaan un waa bal labadooda marka waa masalada aan dib dhigayo waayo kol haddaan dee cusmaan kaba baxnay oo halkii munaasibkayd arinta labaad ee imika jirta ana cali bn abi aalib dee kolley malaa aad baa axaadiista fadligiisa ugu soo aroortay ay badantay horta dee waa rasuulka ilaahay in adeerki abudaalibna waxaa la yidhaha cabdimanaafa magaciisa barhkoodna kunyadan baa u magacahayde cabdullaahi oo rasuulka ilaahay abiya shaqiiqiisii weeye calina isagoo yar buu rasuulka ilaahi dee saa kutubta siirada kuba sugan qaaday waa qabla nubuwa isagaa soo koriyey markii dambena isagoon qaan gaadhin ba ayay becsadu timi bal toban jirkiisiiyo meelahaasa laba markaa inooba timi markaasuu islaamay oo dee waaba kaasoo lana yidhaah korkol isagaa dadka ugu islaamnimo horreeyey de hadday carruur noqotiyo dad yarina isagaa ugu islaamnimo horreeyey waayo qoyskiiu kaba mid ahaaba taasin jacfar iyo caqiil iyo daalibba waa walaale waxay dhahaan jacfar cali toban buu ka wan yahay caqiilna jacfar buu toban kasii wan yahay daalibna caqiil buu toban kasii wan yahay waa afar walaaloo midba midka kale toban ka wan yahay waa arrin qariiba lakiin waa wax ay culimmadu noo soo naqliyadee jacfar iyo caqiilba waa asxaabtii rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa weeyaan walow dee caqiil islaamkiisa uu dambeeyo dadkii bederiya la qabtayba waa isagoo xagga gaalada kaba soo jeeda jacfarna waa saxaabigaa jaliilkeeda xabasho iyo in badan kuba raageen markii dambena muute laguma dilay ama daalib oo kale oo abudaalib looguba kunyooday beder uu joogay maalintii beder isagoo xagga gaalada kaba socda laakiin markii dambe dadkii meesha lagu dilayna kumuu jirin dadkii la qabtayna kumuu jirin makana dib ugumuu noqon waqtigaas baa la waayey isaga markaa daalib oo kaleo dee labada xaaladna manahnu noqon oo isaga malaha waqtigaa dee firdadkii iyo caymadkii dadkii meelahaasun kuba dhintay ayuuba ahaa arrin baa jirta ay culimmadu soo naqliyaan dee fadaaishiisa imakama taataabanayno oo way noo iman be imaam axmed iyo nasa iyo abu cali naysabur iyo qolooyin kale ayaa waxay idhaahaan marka la eego axaadiisa ina soo gaadhay ee sanadkeedu uu xooga leeya ama saxiix yahay ama xasan yahay ee fadli ku tacalluqsan shaksi waa t cali bn abi aalib baa uguba badan oo bacna axadna xataa dee saxaabada kaba sii fadliga badan axaadiisa inoo timiye jiyaada ama xooga leh ee fadliga tilmaamaysa inta ay cali bnu abi aalib axaadiisa kuba tacalluqsanee fadligiisa tilmaamaysa ina soo gaadhay baa ka badan aimada kale iyo saxaabada kale kaba badan kolle dee iyaguna fadligaas iyo mid ka badan baabay leeyihiin si aan soo maray oo xaggaa fadliga kagama horeeye bal dee labadaas ay sheekhna way kaba horeeyaane waxay culimmadu taa ay kaba dhigeen sababta ay kaba dhigeen horta amiiru muminiin cali bn abi aalib uu ka wada dambeeyey iyaga gees kalena markii fitantii bilaabantay oo kale khaasatan dilkii cusmaan markuu dhacay ee lama mubaayacooday dad aan la mubaayacooni way jireen cadaawa halkaa iyo dad baa bilaabmay oo waa kii dad dee iyaga la coloobay oo laba dagaalamay baa jiray waa mid markii dambena waxaa soo baxay dee mala markii nahraawa may laga noqday duumatuljandal dabadeed khawaarijtii baa sooba baxdo calina markii dambe intoodii badnayd san zake kuba soo maray uu laayey dee markuu laba dagaalamay rasuulka ilaahayna sheegay inay markay kooxdaasi soo baxdo labada daa'ifo ee u dhow xaqu inay layn doonto oo kale iyo taas baynu hore usoo maray axaadiistaas ayadoo kuwaasna way jireen gaalaynayeyba bal markaa qoomka gaalaynaya iyo kuwa dee bal matalan markaas si kaleba ulaba dagaalamaya markii dambe dagaaladii kulaba dagaalamaya qoomkaasi markay soo baxeen saxaabadii joogtay ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax kaba maqashay dee markay dad iyagii caadaya ama wax ka sheegaya bal gaalaynaya yimaadeen ayaa nin kastoo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaayo fadli uu leeyahay inuu maqlay ayaa sheegaya oo faafinaya si ay taa uba radiyaan oo taas baa keentay axaadiistu inay badnaato ina soo gaadhay weliba xoog gale isaga fadligiisa kuba tacalluqsan waa saxaabadu wixii ay yeeleen meel kastaba ay kaba sheegayeen iyagoo kuwa ama caaya ama gaalaynaya taa kuba radinayayo bal markaa taas baa keentay badnidiisa bal waa intan lahaa yar oon lahaa arrin yaroo kalea taallo imika aan casharka kale u dibdhigan doono oo waxaa dee bal matalan dhacda aynu aragnaa ama dadkana dee waa taa lagaba maqlo kutubta qaar kala duwanna way dhacdaa in la yidhaaho karama allahu wajahu iyadoon la odhan radia allahu canhu oo dee saxaabadii kalena aan la odhanayn karama allahu wajahu cali lagu khaas yeelo waa arrintaas oo kale waxaa kaloo jirta kolkol kutubta dhacda kutubtan axaadiista qaarkood dhacda inaan aragno kolkol cali ama dadka alubeytka iyagoo calayhi salaam qoraya bal waxay noo dambeyn doonto taas faadimo markaan halkeeda gaadhno calayha الsalaaةu wasalaam ay tarjamada ku qoran tahay oo kale taas ba aan waa arrin aan ushi doono marka bal waa labada arimood insha allahu tacaala siaan casharka caawa uga wado siaan dee taa horeba kaba yeelay ayaa markay ay axaadiisu dhammaan isagoo casharka ka kuxiga ayaan iyaga insha allahu tacaala aan eegi doonaa bal wixii ay culimadu yidhaaheen way karam allahu wajow iyo taas iyo waxa kuba tacaluqsan iyo bal taas weeyaan oo dee nuqushi culimada ayaan soo yar naqlin doonaa arrintaa kuba tacaluqsan biidn illahi tacaala وحu mrka مسلم حdثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف بن الماجشوني واللفظ لبن الصباح ووxu hi بن محمد بن الصباح حdثنا يوسف أبو سلمة الماجشون oo de adgu bal kolley waa inaynu kitaabka meel kagama sugnay meelo kala duwan buu kagama sugan yahay yusuf ibn yacqub ibn cabdillaahi ibn abi salama ayaa laba yidhaah abu salamahaasna dinaar baaba la yidhaah almajushuunna waa laqabka aabihii yacquub waa laqabka aabihii yacquub oo kale oo ay leeyihin waa laqab adigu isaga iyo markii dambe inankiisani ama awlaadiisii iyo in ay walaalahayn awlaadiisiiya laqab uba baxayoo ay leeyihiinba waa lafti farisiya macnihiisu alaxmar alabyad almuwarad adugu waa casaanka ama la cadaana ay laba jirto ama kolkol dee midabkan wardigo kale leh taas ayuu markaa yahay oo isaga malaa saa midabkiisu ahaayo markaasay yidhaaheen almajushuun waa laqab markaa aabihii yacquub isagana markaasi ama walaade isaga iyo walaalihii iyo kuwa ay ilmadeer ahaayeen iyo laqab markii dambe ay yeesheenba weye yusuf ibn almajushuun ama yusuf almajushuun bay hadday nuskooyinka qaarkoodna way dhaceenbe waa isla mid waayo aabihina waa la yidhaha aabihii baa laqabka lahaa dee isaga iyo walaalihii iyo kuwa ilmaadeerka ahaayeen u adeerka aabihii iyoba laqab raacay weeye wuxuu yihi xadaثana moxamed ibn اmunkadiri can saciidi kolley waana mawlihiisiibe عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لعaلي ba wuxuu ku yihi أnta minي adigu caliyow aniga xaggay bimansilati haaruuna min muusa haaruun mansiladii iyo martabadii mansiladii uu ku lahaa xag muuse oo kalead aniga xaggayga kagaba sugantahay bacdaa mansiladaadu waxay laba mid tahay marka la eego xaggayga mansiladii nebi haaruun oo dee nebi muuse xaggiisa ugaba sugnaatay ilaa annahu laa nebiya bacdi waa si aan loo odhan nebi buu ahaa iyo taas oo kale nebi laakiin aniga iga dambeeyaa ma jiro haruun nebi buu ahaa adigu nebi ma tihid oo nebi iga dambeeyaa ma jirte laakiin xagga mansiladiiyo bal matalan taas waxa aad tahay taas nebi muuse mansiladiisii oo kale ad aniga adee agga markaa mansilada xaggayga kaaga sugnaatay ay laba mid tahay qaala saciidu saciid baa wuxuu yihi waa fadli aada u weyne faaxbabtu waxaan jeclaaday an ushaafiha biha waa maqaaladan iyo odhaahdan waa xadiidkan dee rasuulka ilaahay yihi inaan kula hadlo oo sacdan sacd oo macnaha waxa weeye dee imaka caamir ibnu sacad buu kaba maqlay aabihii buu kaba warinaya sacadna markaa waa nool yahay markaasaa dee si uu hubsado ayaa waxaan jeclaystay buu leeyahay an ushaafiha macnaa ukalima biha weye bihana waa maqaaladan waa xadiidkan aynan kulaba hadlo oo mushaafaadna waa wixii dee ruuxa afkiisa lagaba qaado taas bay tahay an ushaafiha biha sacdan falaqiitu sacdan sacad baan la kulmay faxadadtu waxaan ugu warramay bima xadaanii caamirun caamir wixii uu igu warramay faqaala wuxuu yihi ana samictu anaa maqlay oo rasuulkii ilaahay ka maqlay faqultu waxaan idhi anta samictahu waa labadii hamso unbaa dee mat anta adiga miya ti istifaamka iyo ti kale dee la socotay oo damiirka ma adigaa samictahu rasuulkii ilaahay ka maqlay wuu hubsanayaa waayo waa fadli weyn fawadaca wuxuu dhigay isbacayhi labadiisii farood waa sacad baa dhigaya calaa udunayhi labadiisii dhagood buu saa u saaray faqaala wuxuu nacam ha dhegahaygaasaan kaga maqlay wa ilaa fastaka fastakata macnaha haddaanan kaba maqlin oo waxaanan ka maqlin aan leeyahay rasuulka ilaahay waan kaba maqlay haba ilaahay ba hayga qaado weeye adhaga beelaba oo taasoo waa duco uu iskuba habaarayo inuu dhagabeelo haddaanay arrinkaasi aanu jirin oo macnaha wuxuu leeyahay anaa ka maqlay cidi iigamay sheegin fastakataana manaa waa summataa weeye ilaahay haba rido oo haiga dhigo wax dhegala ama kuwa aan wax maqlayn hakaba dhigo haddii aanan anugu ka maqlin rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh وxadثna abubكر بن abi shaybata bal xadidka duruqdiisaan sii raacinaya si aan bal markaa qolooyin waxay u daliishadeen iyo culimadu waxay yidhaaheen yaan dib ugu soo yar laabano وxadثna abubكر بن abi shaybata qaala xadثna gundar عan shucbata xa وxadثna mحamed بن المsنى وبن baشhaar qaala xadثna mحamed بن jaعfar qaala xadثna shucbaة عan الxakm can muscab bni sacd bni abi waqaasin can sacd bni abi waqaasin oo markaa xakam ibnu cutayba maanta muscab kaba warinaya markii horena caamir buu ahaa kii uu saciid kaba wariyey isaguna muscab abihi buu kaba warinaya can sacd bni abi waqaasin qaala khallafa uu reebay rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay caliya bna abi aalibin buu reebay fii gaswati tabuka dulimaadkii tabuka faqaala wuxuu yihi markuu reebay oy munaafiqiintu yidhaaheen waa haatan waa kerhayo dee u cuslaadayo saasuu uga reebayo waxyaalo ayaa faqaala wuxuu yihi intuu rasuulka ilahi ka daba tegay yaa rasuul allahi tukalifunii atukalifunii ma waxaad igu reebaysaa adoo jihaad u baxaya fi nisaai dumarkii iyo wasibyaani caruurta dhexdoodii waa dagaalkii tabuk faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh amaa tardaa miyaanad raalli ku noqonahayn an takuuna inaad aatid minii aniga xaggay bimanzilati haaruuna min muusa manziladii haaruun dee nebi muuse xaggii ugaba sugnaatay hayra anahu laa nebiya bacdi oo macnaa sabab bay lahayd markaasuu arrinkaas dee uu madiine uu kuba reebay si uu khaliifadiisa halkaa uga noqday ahayd markaasuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan yidhi xadaثna cubayd لlah bn mucaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbaة fi hada اsnaadi kolley horeynu usoo aragnay kolkol inuusan muslim kaba cabiro fiidna macnaba weeye in badanna isagoo bihada isnaadi ka cabiraya waa ti aynu soo arki jirnay lakiin sidana usluubkana waa waxaan soo aragnay xadaثna qtaybaة بn saciidi ومحamed بn cabaadi وتqarba fi lafdi qaala xadaثna xatim whu bn ismaaعiil can bukeyr bni mismari can caamir bni sacd bn abi waqaasin can abihi qaala amara wuu amray mucaawiyaة bn abi sufyaana sacda ayuu amrayo faqaala wuxuu yidhi kolley amar kale ma waa hadalkanuu ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tasuba inaad caydid abaturaabi abuturaab ninka abuturaab la yidhaaho inaad caydid waxaa kuu diiday muxuu yahay abuturaabna waa kunyadii caliy bnu abi aalib weeye ama waa laqab uu leeyahay baan leenahay waana sababtiisu way noo dambaysaa iyo wixii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laqabkan uguma bixiyay adigu in laqabkaase way nooguba dambaysaa inoo dambeeya baabka lakin cashar ka dambeeya inooguba imanaya lakin waa laqab cali weeyo aadna uuba jeclaa lakiin markii dambe dee dadka qaar iyagoo uu isagu jeclaa sababna u lahaa wixii rasuulka ilaahay uguba laqabkan iyo naaneysan uguba bixiyay ayay dee marka ay doonayaan inay wax kaba sheegaan iyo ayay abaturab odhan jireen faqaala wuxuu yihi ama maa dakartu halaaa waa marka anugu aan saddex arimood xusuusto ama aan qaalahuna uu yihi lahu waa liabituraabi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam abuturaab ama cali bn abi aalib rasuulki ilaahay uu ku yihi falan asubahu anugu macaayo waayo lian takuna inay ahaato lii aniga waaxidaة mid midhuna kuwa kaba mida saddexaa khaslo iyo saddexaa arrimood mid keliya inaan anigu yeesho ii sugnaato ayaa axabu ilaya min xumri nacam wax kastaba oo dee waxaa dadku ay aada u qiimeeyeen ee adduunyada ah inaan mid un yeeshay iska daa saddexdoo iyo wada kulme ayaa kaba jeclaan lahaaba wey ama aan kaba jeclahay waa tan saddexdee wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam yaquulu lahu isagoo ku isaga ku leh khalafahu fii bacdi makaasihi walxal khalafahu uu reebay oo fii bacdi makaasihi ama khalafahu wuu reebay fii bacdi makaasihi dullimaadadiisii barhkood buu madiina kuba reebay faqaala lahu caliyu baa yihi yaa rasuul اllahi khallaftanii maca nisaa'i wasibyaani a khallaftanii ma waxaad igu reebtay dumarkii iyo caruurtii macood faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam amaa tarda an takuna minii bimanzilati haaruuna min muusa ilaa anahu laa nubuwata bacdi taasi waa khaslo wasamictu waan maqlay rasuulka ilaahi yaquulu xaaluu ku qowlayay youma khaybara la ucdiyadna waxaan siin doonaa araayata calanka rajula nin yuxibu allaha ilaahay jeceliye wa rasuulahu rasuulkiisa wa yuxibuhu llahu ilaahayna uu jeceliye wa rasuul ilaahiyo rasuulkiisu isagu jecel yahay iyaguna way jecel yihiin ninkaas baan siin doonaa qaala wuxuu yihi horena waa ti aynu usoo maray inuu rasuulka ilahi ku yihi laa yuxibuka ilaa mumin oo muminiintuna isaga way jeceshahayba waa ruux mumina waa calaamo ruuxa nacayaana waa ruuxa dee aan toosnaynba ee d diin ahaan iyo wixii de saynu xadiidkaa kuba soo sharaxnay maaha arrin kale ee waa diin ahaan iyo wixii uu qabtay iyo wixii uu galay iyo guday taa daraaddeed u nacaya waa kaa munaafiqahunba qaale wuxuu yidhi sacd baa odhanaya fatadaawalla waan isdheeraynay laha waa manqabadan iyo arrintan iyo raayadan oo macnaa markii subaxdii la yimi ayaa nin kasta uu isdheereeyey madaxuu taagay si rasuulka ilaahay u arko uu yidhaha hebelow kaalay waa dee si wax kale maaha madaxtinimo jacayl maha iyo waxay doonayeene waa arrintana yuxibu llahu warasuula wa yuxibu llahu warasuulu taasoo nin kastaaba waayo rasuulka ilahay buu istusay adugu si uu ugu yeedho faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay udcu lii caliyan cali igu yeedha mana joogo cali marka halkaa muu joogin fawtiya bihi waa lala yimi armade isagoo bakooraysan oo dee wuxuu u iman waayey halkaasuu majliska ugaba hadhay waa bakooruu lahaayo oo adigu indhahaabuu isku haystay fabasaqa fii caynihi rasuulka ilaahay baa ishiisii buu candhuuf ku tufay markiiba u bogsaday waa mucjiso weyn wadafaca raayata ilayhi calankiina waa u dhiibay waana kaa yidhi dee rasuulka ilaahay baa de sia xadiidkaba duruqdiisa qaybo inoo dambaysaye ilaah baana kaa gacmihiisa inoogu furaya buu yihi waa arrin kale oo kaba sii waramo qeybaha fafataxa allahu caleyh ilah baa u furay isagaa calankii qaaday dagaalamay markii dambena dee markuu marxabna dilay saynu hore usoo maray ayaa fatxigii dhacay walama naزlat hadihi اaaya taasna waa khaslo tii saddexaadna waa tan faqul tacaalow nadcu abnaakum abna'na waabna'akum waa mubaahaladii nimankii gaalaada ee nasaara rasuulka ilaahay dee habaartankii loogu yeedhay balkaalay haddaanay xaqii diidan yihin oo arrintan ay sheegayaan dee iyaga sidooda ay tay kuba run sheegayaan kaalay aan habaarna weeyo mubaahaladii markaasaa infaqal waxaa tidhaahaa rasuulka ilahi war tacaalow kaalaya nadcu abna'na waabna'akum waxaan u yeedhaynaa inamadayadii iyo idinka idinamadiin oo idinkuna caruurtiina soo kaxaysa annaguna kuwayagaan sooba kaxaysanaynaa haddaba markaa waktigaas oo iyagoo dee noqday waa markii laysuba yimi iyagii markii dambe way ka joogsadeen mubaahaladii eh ayuu dacaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam caliyan buu u yeedhay wafaatimata waxasana waxuseyna faqaala wuxuu ihi allahuma haulaa'i ahli waa khaslo kale waa kuwan ehelkaygii buu ihi kuwani weeye ehelkaygii taas saddexa arrimood haddaba markaad xusuusto ina anigu inaan wax ka sheego taasi aniga xaggayga kama dhacayso بل xadيiثka drqdiisa dريqana igu dambeeya xadثna aبوبكر بن أبي شhيبةa qال xadثna غندر عن شعبة ح وxadثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محمد بن جعفر qال xadثna شعبة عن سعد بن أبي إبراهيم qال سمعت إبراهيم بن سعد وأبيه عن سعد سعدkana mha awowgii maaha إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف weeyaan waxa weeye kan waa sacd بن abi waqaas ka dambe an النabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu qaala lcaliyi wuxuu ku yihi amaa tarضى an takuna minii bimanزilati haaruna min musa waa markii uu yihi miyaad ireebaysaa waxaad igu reebaysaa ee dumarkii iyo caruurtii baad igu reebaysaa bal kale xadiidkan waa inoo dhamaaday welina axaadiiu way noo socotaa horta fadli aad iyo aad u weyn baa dee ugu sugan amiir اlmؤminiin caliy bnu abi aalib oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkiisa waana taa nidhi axaadiida fadligiisa kuba soo aroortay way badan tahay malaa dee meel ay intooda badani kuba aruursantahayna waa kitaabka nasaa-i khasaaso cali dee kollay sunanta weyn buu kaga midaya sunanta yar kuma jire bal kaasba weeye haddaba in xadiidkan oo kale qolooyinkan rawaafida iyo imaamada ama shiicada kuwoodaas ayaa waxay iyagii kaba dhigteen daliil inay khilaafada xaq cali leeye ahayd oo isaga uu rasuulka ilaahay kusii dardaarmay ee markii dambe lagaba qaaday taas oo kale iyaguna kolley way sii kala baxbaxaan oo kuwooda aada usii xag jira oo kuwan dee saxaabadii oo dhan kol hadday cali ay horreysiin waayeen ee cid kale kaba horreysiiyeen dee gaalaysiiyey dee nin saxaabadii rasuulka o dhan aan cid kaba reebayna isagaa gaalka ah barhkoodna waabay sii dhaafeenoo kol hadduu cali xaqiisii doonan waaye isaguna isagiina waa lamid bay dhahaan bo isagiina kol hadduu ka aamuso xaqiisii doonanba waaye bal kuwaasi dee waxay leeyihin wax hadalkooda lasoo qaado oo la yidhaaho waa loo jawaabayaa ma aha dee qolooyin se muctazile iyo shiica qeybo kaba midaya kuwana iyagoon dee takfiirka iyo waxyaalaha laba iman ayay dee iyagu oon taas kaba dhigin oy leeyihin ba ama mafduulkii waa la horreysiin karaabay laakiin leeyihin de isaga khilaafada lahaaye bal waxa weeyaan xadiidkan inayn wax daliilo oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khaliifadii ka dambaynaysay inuu yahay oo rasuulka ilaahay taa uu kuba sii dardaarmo xadiidkani daliil u yahay taasi maba jirto sababtuna sabab buu lahaa xadiidkani waa markaa uu madiino uu ku markaa isaga uu ku reebay si uu isaga dee khaliifo ugaba sii noqdo dadkaa jooga uu sii tukiyo dee uu kana warhayo isagu muslimiinta uu isagu noqdo marjicooda uu noqdo maha tan uune rasuulka ilaahay mararka kale uu u baxayay khazawaadba dad aan cali ahayn uu kaga tegi jiraa jirtay ibnu mi maktuum marar buu kagaba tegay qolooyin kalena waa kagaba tegay oo dee taas waa arrinkaasun baabay ahayd oo iyada waa mid horta waa xaaladu taas bay ahayd oo waaba tan buu yihi isagii markii uu arrinkan ama hadalladaa la yidhi daraaddeed rasuulka ilaahay intaanu dheeraan ugaba daba tegayna rasuulka ilahay baa xadiidkan kuba soo yidhi arrin kaleo culimadu sheegaanna waxa weeyaan oo halkan dee taasi inaanay wax daliilita ugaba sugnaynba haarun nebi muuse waa dee san rasuulka ilaahay imakaba yeelay oo markii uu isagu u baxay munaajaadkii ayuu kaga tegay qoomkiisii oo uu yihi qoomkaygaa igaga khaliif noqo oo dee waxa weeyaan dadka mufsidiintana dariiqooda haba raacin intii uu maqnaana ee uu isagu haaruun laba joogay qoomkiina waa kii ninkii saamiriga markuu cijrigii u sameeyey iyagu waxa weeyaan cijrigiiba caabudeen marka waa intaa uu munaajaadkii kuba maqnaa ayay ahayd intan uu kagaba tegay nebi haaruunna isaga muuse sanada ka geeri horeeyey oo may ahaynba haddii dee imika haaruun kama dambeeyo halkiisii joogo ama la odhan lahaaye nebi haaruun oo uu rasuulka ilaahay yihi dee manziladii haaruun muuse u lahaa waa xayaatadiisiibu mar khaliifo kaba noqday waqtigaa uu munaajaadka u baxay markii dambe uu soo noqdayna xaaladu sii hore ay ahayd oo walow isagu nubuwo uu la wadaagsanayey ee muuse ahaa qaa-idkoodii iyo hogaamiyahoodii ama dee isagaa dee labadooda ka maamulka iyo amarka iyo towraadi kuba soo degeysa kalaamka ilaahay maqlaya ahaa markii rasuulka ilaahay tabuka ka soo noqdayna cali dee xaaladiisii hore min axaadi innaas inuu ahaa uun iyo saxaabadiiba kuwa noqday rasuulka ilaahay baa dee halkii iyo hawshii markii hore uu isaga uba reebay rasuulka ilaahay baa tawaleybaba haaruunna isaga kaba geeri horeeyey nebi muuse oo kale oo bal markaa taas weeyo wax daliili jaanibkaas ugumaba sugna bal markaa dee calina waa ti aynu soo maray bal ammaantii oo abubakar iyo cumar iyo bal taas ahaa iyo dee inay say ahaayeen iyo manziladoodiiyo isagu waa sugaya de wax dadka iyagu kolley dariiqiisii gees maray ee dadka halowsani waa hadalladoodii oo iyaguna wax qiimale iyadu taasi ma aha waxaa kaloo culimadu yidhahan xadiidkani daliil wuxuu yahay nebi ciise markuu soo dega waa kan rasuulka ilaahay ilaa anahu laa nebiya bacdi nebi ciisena waa soo degaya inaanu sharcigiisii la soo degayn oo taase dee waa xaakim min xukaami lmuslimiin buu noqonaya shareecadeeniibu ama shareecada nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu dadka ku dhaqaya ku hagaya dee hadduu meelo qaarkood sidaynu soo maray jizyadii oo kale la joojinayana waa kaayihii ay lahayd weeye oonu gaaladii inay islaamaan mooyaane wax kale aanu kaba aqbalahayn bal taasba weye ama arintan kale xadiidkan sacd bn abi waqaas ma manaca kan tasuba abaa turaabin horta dee khaasatan bal mucaawiye dabadiiba abaa turaab hadday tahay xajaaj waqtigiisiiyo qoladii kale madaxda ahayd reer bani umaye iyo dee markaan cumar ibn cabdilcasiis kaba qaadno kolley dee jaanib diidmo iyo cadaawo waabay jirtay ee markay isaga abaturaabiya way odhanayeenoo waxay ugaba dhigayaan dhaliil iyo si wax nuqsaan iyo dee arrintuna siay noo dambaysa nuqsaan may hayne waaba laqab aad iyo aad uba jeclaa oo kale halkan cali oo mucaawiya oo kalena daahirka waxaa lagaba fahmaya inuu lahaa inuu amray inuu caayo lakiin laftigu taa sariix kuma aha maxaa kuu diiday un buu yihi inuu caayo waa suurtagal qoom dee wax ka sheegaya inuu dhex joogo isagu taa diiday ama dee bal maalan lakiin calaa kuli xaalin haddaan eegnoba de dagaal baa dhex maray dhimasho adag keenoo kumayaal iyo kumayaal ay kuba dhinteen oo kale marka hadallo lays yidhaaho khaasatan dee bal matalan laysba yidhaaho ama wax layskaba sheego ama kolkol dee waqtigaa qunuudka oo kale iyo dee calibo waaba habaartami jiray kolkol qunuudkiisa waqtiyada dagaaladaasi ay socdeen de waa umuuro ay keentay uun jaanibkani uu keenay un waxyaalaha dhex maraybe laakiin markii dambe dee dadkaa kaba dambeeyey iyagu dad ficilkoodu dee ficilkaa aada u qaldanba uu ahaa waana taa keentayba inay in badan oo saxaabada kaba miday wixii ay hayeen fadliyaasan sacad iyo kayrkiiba ay sheegaan si ay umuuraha uguba radiyaan oo bal taas bay ahaydba kolley imaam naweyne halkan hadalka waxyaaluhu ama dee umuuraha caynkana kuma awilaya maha dee arrinku wuxuu leeyahay un kuma cadda inuu leeyahay uu amray inuu caayee sababtii isaga u diideysay inaanu wax kaba sheegin ayuunbuu bal matalan taas ayuu weydiiyey unoo dee isaguna wuxuu sheegay fadliga badan ee cali leeyahay ayuu sheegay xadaثna abubakr حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi yowma khaybara maalintii khaybar waa xadiidkii kolley qaybo in markaas in hadalkii sacaadi saddexdii khaslo mid ka mid uu ahaa ee saxaabo kaleo xadiidkaa warinayey ayuu barhkoodna alfaadihiisu ay kaba dheeriyiin intaa dee isagunay axaadiid kaleu raaciyey ayaa inoo dambeysay laakiin waa arrintaan soo yar ogaanay un marka wuxuu yihi sahl ibnu smey abu hurayra yihi rasuulka ilaahay baa yihi maalintii khaybar lowcdiyadna waan siin doonaa haadihi raayata calankan waan siin doonaa kolley malaa markaas abu hurayra waktigaa nafteeda inaanu joogin baa suurtagale laakiin dee wakti ku dhow buu yimi oo markaas soo gaadhay waayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagii dadkii reer dows ee markaa madiine yimi iyadoo uu rasuulka ilaahay madiine kaba tegay maalintaasna nin waxa weeyaan reer khifaar ahaabaa uu rasuulka ilaahay kagaba tegay oo salaadii dadka tukinaya oo madiina uu kagaba tegay bay soo gaadheen oo haddana waxay u dhaafeen xaggii khaybar oo rasuulka ilaahay khaybar bay kusoo gaadheen fatxigoo dhacay dabadeed oo markaa watan u leeya watan waayo iyagu qaniimadii waxaa qeyb kumay lahayn oo markaa fatxigii oo dhacay ayay yimaadeen oo arrinkani waana intaanu fatxigu dhicinba taas haddaba markaasaa muxuu lowcdiyadna hadi raayata rajula nin yuxib اllaha warasuulahu wayaftaxu lahu calaa yadayhi markaa laba arrimood baa inooguba sugan oo mucjiso midi waa mid qowli ah oo waxa weeyaan midi waa rasuulki ilaahay inuu sheegay ninka calanka qaadi doone u dhiibi doone ilaah iyo rasuulkiisa jecel isaga iyaguna ay jecel yihiin in fatxigu gacmihiisa uu ku xasili doono dee arrinkana uu xasilay waa mucjiso qowliah ta ficligiina waa arrinka aynu xadiidka hore kuba soo maray ee uu matala waxa weeyaan aynu soo marayoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi in la keenay oo loo keenay cali oo waa xadiidkii saacad indho ay xanuunayaan oo intuu kuba tufay markiiba uu bogsaday iyadna waa arrin kaleo dee ficliya oo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisi kaba mid ah qaala cumar bn اkhadaab ba wuxuu yihi ma axbabtu maan jeclaanin alimaarata imaarada iyo madaxtinimo ilaa yooma idin de wax kalena umuu jecelayna waa arrinkan ah jacaylka ilaahay jacaylka rasuulkiisa salawaat ullahi wasalaamu caleyh qaala cumar ba wuxuu yihi fatasaawartu laha waa tii tadaawartudii aynu soo maray oo kale macnaa waan isdheereeyey madaxaan taagay rasuulka ilaahay baan istusay rajaa an udcaa laha in laygu yeedho anoo rajaynaya qaala wuxuu yihi abu hurayra xadiidka inoo warinaya hadalkana cumar buu kaba soo naqliye fadacaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam caliya bna abi طaalibin buu u yeedhay faacdahu iyaaha calankii buu siiyey raayadii buu u dhiibay wa qaala wuxu uhi imshi soco walaa tatanfit hadayimoonin macnaa dhinacna hadayin dhaqaaqood xataa yaftax allahu calayka ilaa ilaahay kuu furayo oo fadxiga aadi markaa dee iyo nasriga iyo guusha aad gaadhaysid qaala wuxuu yihi abu hurayra fasaara caliyun baa socday shayan waxoogaa buu socday uma waqafa uu istaagay walam yaltafit ina rasuulka ilaahay baa yihi soco oo dhinacna hadayin buu ku yihi soo maaha arrinkii buu daahirkiisa ku xambaaray waa furiyey oo xaggii rasuulka umuu soo jeedsan midig iyo bidixtoona madayna xaggii ka horeysay buu usii jeedaa rasuulka ilaahayna inuu waxweydiiyuu doonay fasarka oo markaa arrinkani waa boorin uu rasuulka ilaahay ku boorinayo dee inuu u degdego arrinkii oo bal taasin waaba ta laguma fasire lakiin cali daahirkeediibuu kuba xambaaray de xasigaasna waa jira uu dhawaaqay wuxu uhi ya rasuul اllahi calى maada uqaatilu naasa inay dadka maxaan kula dagaalamaa oo dadkan dee iga horeeyaan la dagaalamayo waa yahuudna maxaan kula dagaalamaa qaala wuxu uhi qaatilhum la dagaalan xatىa yashhaduu an laa ilaaha ilا اllah wa ana muxamada rasuul الlah ilaa ay ka qirayaan dee ilaahay xaq lagu caabudoon isaga hayni inaanu jirin rasuulki ilaahayna uu yahay rasuulkii uu soo diray labadii shahaado ay kaga dhawaaqayaan waa mid taasi faإida facaluu dalika hadday arrinkaa sameeyaan ay shahaadateynkii ku dhawaaqaan faqad manacuu way hor joogsadeen oo way manciyeen minka adiga dimaahum dhiigyadoodii iyo amwaalahum xoolahoodii ilaa bixaqiha waa kelimada shahaadada xaqeedii un mooye wixii iyadu ay keenaysay muqtadaheeda ah un mooye wax kale in maalkoodii loo qaado ama dhiigoodii loo daadiyo way kaa manciyeen waxisaabuhum cala اllahi haddii dhawaaqa ay ku dhawaaqeen kelimadaas ay uga jeedaan un aada ku badbaadeen ama shahaateynka ay ku dhawaaqeen oonay dhabka ahayn ilaahay daraaddii aanay ahayn dee ilaahay baa ka xisaabinaya xisaabinaya taas xaggiisaay ahaatay agtiisa waxba ma taraysa lakiin adigu ka joogso un weeye oo iyaga kol haddii ay ku dhawaaqaan taa kuma badbaadi haddii markaa ay run kaba tahayna dee way ku badbaadayaan aakhiro sida ay adduunba uguba badbaadeen haddii ay af isku ilaalinma ay kaba tahay oonan run kaba ahayna aakhir waxba uma tarayso adduunyaha kuma badbaadeen adigu laakiin qalbigii ma ogaan kartide wa xisaabu maca allahi taas kuma daam bal xadiid kalena waa inoo dambeeya insha allah xadiidka dambe waxay nooguba iman doonta inuu rasuulku yidhi waana axaadiisu isu keen buuxinaysaay horta marka hore dagaalka ha ku qaadine islaamnimo ugu yaadh marka haddii dee ay ka aqbalaan taas waa sax oo ugu waran wixii dee iyaga kuba waajiba xaqii ilaahay ah haddii aqbali waayaan markaa la dagaalan weeye ilaa ay shahaadeteynkii laba imanayaan marka xagga dacwada kolle hore aynu jihaada uguba soo marnay qoomka haddaan wax dacwo gaadhay aanu jirin dagaalkooda waxaa ka horreynaya dacwadii la gaadhsiiye waajib bay noqon laakiin haddii dacwo hore u gaadhay istixbaabun bay noqonaysaa in dacwadii la gaadhsiiya kodna kolley dacwadu way gaadho iyaga hogaag dee way waru hayeenoo in badanoo kaba mid waa kuwii madiine kaba soo guurey bay ahaayeen ama laga soo saaray arrin kale laakiin jirta nimankan ahlu kitaab bay ahaayeen ahlu kitaabna binasi اlqur'aan haddii aanay dee shahaadaba laakiin jizyadii ay bixiyaan oy jizyadii ogolaadaan lama dagaalamayo oo xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun taas waa tihi la dagaalama kuwa aan dee ilaah iyo dee aan rumaynahaynee diinta xaqa aan ka diin yeelanayne wixii ilaahay xarimaan xarimayn ilaa xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun xadiidkana taasi kuma sugna kolley aayaddaas ba ay suuradda ay kaba mid tahay towbad sanadii sagaalaad bay soo degtay waktigan dabadii bay arrinkaasi soo degay ee waxay ahayd un intaan jizyada iyo xukumkeedu soo degin bay ahayd sababto suuratu tawba e bal waxa weeyaan waa sanadii sagaalaad ee hijirada ayay tanna waa sanadii toddobaad madaxeedii weliba iyo bilowgeedii bay noqonaysaa faida facaluu dalika xisaabum cala اllahi xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna cabdالعaزيز yعni بn abi xaazimi عan abi xaazimi عan shl xadaثna qtaybaة بن سacيidi wlafdu hada lafdigani manaha waa lafdigan kan i de wuxuu qala daahirku waa lafdu lihada wey wuxuu usugnaaday qutayba usugnaaday ama lafdigani waa kii qutayba un bal lafdiga i yala lafdu hada nusooyin kalena balaa arabsan doona xadaثna yacquب yعni بn cabdالرaحman عan abi xaazimi qal akhbaranii sahl بn sacdi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qala ywma khaybara lacudiyadna waan siin doonaa hadihi raayata rajula yaftaxu llahu calaa yadayhi yuxib llahu warasuula wayuxibu llahu warasuulu qaala wuxuu yihi sahalfabaata naasu dadkii baa beryay habeenkii oo dhan oo yaduukuuna iyagoo ka faalloonaya ka sheekaysanaya laylatahum habeenkooda ayuhum yucdaaha ki ka la siinayo oo dee arrinkan weeye yuxib اllaha warasuula wayuxibuhu llahu warasuula iyo yaftaxu lahu calaa yaday intuba waa arrimo dee fadli weyn oo aakhiro weeye dee aan diini ahaaneed emaha wax adduunyo habeenkii oo dhan bay dadku ka faalloonayeen isweydiinayeen oy ka sheekaysanayeen kooda balberi la siin doono qaala wuxu uhi falama asbaxa naasu dadku markay waa beriisteen bay hadow ka laheen calaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam kulluhum dhammaantood waa yarjuna iyagoo rajaynaya an yucdaaha in la siiyo hadii malaa kulluhum yarju in la yidhaahna way noqon lahayd ba laftiga kulli iyadoo lafti ahaan la eegaye waa xaggii macno ahaan laakiin tani dhammaantood iyagoo mid kastoo iyaga ka midi wuxuu rajaynaya in la siiyo faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ayna caliyu bnu abi aalibin cali bnu abi aalib meh faqaala waxay idhahdeen huwa yaa rasuul اllahi yashtakii caynayh majliskaa maba joogo isagu muu iman indhahuu ka cabanayaayo indhaha xanuunaya qaala wuxuu uhi faarsiluu ilayhi cid u dira fautiya bihi waa lalaba yimi oo markaa xataa indhaha waa isku hayso gacantaaba la haye fabasaqa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam fii caynayh labadiisii indhood ayuu rasuulka ilaahi candhuuf kuba tufay wadacaa lahu duceeyo fabara'a waa mucjisa markiiba waa bogsaday xataa kaan lam yakun bihi wajacun si waxaanu weligiiba xanuun kuma sugnayn ayuu baa laxdadiiba noqday faacdahu raayat calankiibuu udhiibay faqaala caliyun ya rasuula اllahi uqaatiluhum aw uqaatiluhum miyaan la dagaalamaa xataa yakunuu milana ila anagoo kala noqdaan oo dee san dee islaamnimo iyo diinta faqaala wuxuu yihi unfud ful oo soco calaa risrika deganaantaada manaa waxbaha degdegina kaadsinyahaaga iyo dee ta'anigaagaa kuba soco xataa tanzila ilaad ka degaysid bisaxatim waayo dee inay xusuuntii ay lahaayeen hoosteedu lama degenayn oo leebabkoodii waxbaa dadka soo gaadhaya halka mucaskarkuu ka yar durugsanaa inaad duleedkoodii halkaas waa xusuunta korkeedii aada degaysid sumadcuhum ugu yeedh ila lislaami islaamnimo islaamnimo ugu yeedh waakbirhum ugu waran bima yajibu calayhim waxa iyaga ku waajibay oo min xaq illaahi fiihi xaqa ilaahi fiihi fi lislaam oo dee hadhow hadday islaamaan salaadiiyaba ayna soo raacayse fawallaahi baan ku dhaartee laan yahdiya inuu hanuuniyo allahu ilaahay bika adiga rajula waaxida nin keliya ayaa khayru laka kaga khayr badan min an yakuuna laka inuu kuu sugnaado xumru nacaami waa geela kiisaa cascaso ay aada u qiimeyn jireen oo xoolaha carbeedna ka u qiimo badan ah dee geel ahaan iyo bal midab ka ahaanba ayaa rasuulka ilaahay dee uu waxa weeye yihi kaas ood hesho waxaa kaga khayr badan nin keliya ood adigu wax aada hanuuniso ama gacmahaaga kusoo hanuuno kollay dee fadli weyn baa cilmiga nashrintiisi iyo baabaritaankiisi iyo dadka wuxusheegoodii iyada xadiidka inooguba sugan oo markaa haddii iyada laba yidhaaho geela noocaas aada u qiimaha badan ee ay aada u raqbayn jireen kuwaasood la baxdood sadaqo ula baxdo ruux keliya oo adiga gacmahaaga kusoo hanuunaa kaaga fadli badan taankaa la yidhaaho waa dee shay isaguba thawaab aakhiro ah ayaa kii kale imaka la leeyahay laga fadilayaayo kanaa kaaga fadli badan oo markaa labaduba waa shay aakhiro labaduba waa ajri laakiin way kala fadli badan yihinoo haddii aan taan idhaahno dee sadaqadii mar la sadaqaystay waktigaa fadli ruuxa u sugnaaday weeye laakiin ma sii soconayso ama ruuxan uu hanuuniyey hadduu ama waxbaray isaguna cid sii baro sii wado ajrigii iyo hawaabkii baa shay mustamira noqonaya oo markaa iyada ma imanaysa su-aalaha halkan bacdalculamaa ay yidhaahaan maxaa keenay dee inay waxka adduunyada oo dhami shay daro yar oo aakhiro ama jannaba ah ama hawaabka aakhiraa uma dhigmayso waa waxaa baaba-aya ee maxaa keenay in la kala fadilo tan iyo taas bal haddii taa la yidhaha su-aashaasi maba imanayso haddii kaloo aynu idhaahno bal matalan waxaa loo jeedaa in adoo kuwaa yeesha aada loo jecel yahay oo hela dadkuna ay dee aada u raqbeeyaan aada heshid ruux keliyo gacmahaaga kusoo hanuunaa kaagaba fadli badan waa dadkiibaa loo soo dhaweynayaa fahamkoodii oo shaygaa agtooda aada iyo aada ugu weyweynaa aada ugu qiimaha badnaa walow adduunye uu yahay agtooda dee ay xiiseynayeenay bal naftoodii iyo waxyaalaha halisa ay uga gelinayeen waxa kaba dee uga qiimo badan oo uga fadli badan waa shaygan ukhrawige ruuxa gacmihiisa kuba soo hanuunaya de intii kalena waa taas oo xadiidka qaybo hore aynu kuba soo marray wey xadaثna qtaybaة بnu saciidin bal dariiqana inooguma dambeeya intaan silaaca waana xadiidkii maaha imika dariiq kale ee صaxaabi kalea warinaya waa xadiid keli un laakiin saxaabo kala duwan baa wariyo mid kastaaba waa raqam gooniya dariiqkii hore ah ma aha laakiin waa dee kii hore uu shaahid u yahay macnay wada ka wada dhexeeya mawduuc keliya ka wada hadlayaan saxaabo kala duwan ha wariyeen oo saa daraaddeedna ay dee raqamyo kala duwan mid kastaaba ama raqamyadooda ha kala dunaadeen xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna xatim yعni بn ismaaعiil can yaزيid bn abi cubaydi can salmةa bn اlأkwaci qaala kaana caliyu cali wuxuu ahaa qad takhalafa mid hadhay can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fii khaybara waa gaswadii khaybar wa kaana ramidan uu bakooreysnaayo dee indhaha xanuunayey faqaala markaasuu yihi iyadoo hadda waa intaan laba bixin ayaa xanuunkani hayay ana ana aniga miyaa takalafu ka hadhayo can rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan kaba hadhayo fakharaja caliyun cali baa baxay oo ka daba tegay iyadoo ciidankii socday falaxiqa binabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayuu soo gaadhay uu ku soo gaadhay khaybar markii malaa lagu soo dhowaaday iyo falama kaana masaa-u leylati markuu galabtii ama dee khaybar baabu kusoo gaadhay sida laftiga noogama muuqatee waa habeenka galabtiisa markay atay alatii habeenkaasoo ama dee waxa weeyaan ama waa dee uma maalintii fataxa allahu fii habeenkaasoo fataxa allahu ilaahay furay khaybar fii sabaaxiha subaxdeedii ujeeddadu habeenkii maalintii ka dambeysay waa beridaysiida ama maalintii kaba dambeysay fatxigu uu dhacay intaanay cadcadu dhicin ama galabtiisii markii la joogay iyo galabnimadiisii habeenkaa hore un waa adigu maalintii fatxigu dhici doono maalintii ka horreysay galabnimadeedii ayuu qaala rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam u yihi laudiyana الraayata aw layaأkhudana bالraayati gada rajulu yuxibh اllah warasuuluh aw qaala yuxib اllah warasuuluh labadaba aynu israacsanay riwaayaadkii hore aynu kuba soo ogaanay wayaftx اllahu calayh faidaa naxnu bicaliyin wuxuu baaba meeshii aanu aragnay waa cali bnu abi daalib oona soo gaadhay wamaa narjuhu dee waa la ogaa in uu indhuhu xanuunayeen aanu kaba nimine maanaan rajaynayn faqaaluu waxay idhahdeen hada caliyun cali weeye de intaa riwaayaadkii hore ka taabsanaa subaxdii markii la yimi isaguna waa joogay una lakiin halkaasaanu imane uu rasuulku yihi calimeeyo loo yeedhay oo lasoo kaxeeyey faacdaahu rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam araayata fafataxa allahu عalayhi ilahay baa deeto uba furay wallahu subxaana wataعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka watuub